runtii manhajyada laga leexday ka mid ahaa rasuulku saxaabadiisa wax kasta oo ay yeelaan muu leyn jirin rasuulku caleyhi isalaatu wasalaam waayo cabdilaahi binu cabdilaahi bin ubey binu saloon sida runtii bukhaari wariyey wuxuu u yimid rasuulku waa cabdilaahi bin ubey binu saloon markii uu dhintay nebi allow keen qamiiskaagii aabbahay baan doonaya inaan ku kanfee waa cabdilaahi bin ubey binu saloon waa ra'sulmunaafiqiin munaafiqiinta madaxoodii buu ahaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam jacayl uu saxaabigaa jecel yahay iyo dee saxaabadiisa uu qadarinayo ayuu qamiiskiisii wuxuu yidhi weliba wax imakala diyaargarow buu yidhi waad ku soo tukanaysaa nebi allow waad i raacaysaa waa inaad i raacdo cabdilaahi binu ubaya binu saloon oo aabbahaya kusoo tuko rasuulkii baa raacay calayhi salaatu wasalaam markaa cumar binu khadaab baa ka daba tegey yaa rasuulallah ma ninkii kugu yidhi ayga kugu sheegay ma ninkii yidhi ma garatay dulliga kugu sheegay ma ninkii intaasoo obreshon sameeyey ma ninkii sidaa ma ninkii sidaa markaasaad ku tukanaysaa ha ku tukanin nebi allow weliba wuxuu yidhi nebi allow markaad ku tukato waa inaad ilaahay baridaa ood ilaahay u dembi dhaaf weydiisaa oo tidhaahdaa ilaahow cabdilaahi binuya binu salool oo munaafaqa oo uu garanayo u dembi dhaaf weliba waa inaad tidhahdaa weynankiisii wa ficlan saxaabadiisay ka mid ahaayeen munaafiqiinba ha ahaadaan yacni waxaan uga socdaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam qofku hadduu ashahaato muu layn jirin nebigu calayhi salaatu wasalaam xataa hadduu noqdo munaafiqiinta uguufa qur-aan baa haddana ku soo degay istakfir lahum aw laa tastakfir lahum in tastakfir lahum sabciina maratan falan yakfir allaahu lahum ama u dembi dhaaf weydii baa lagu yidhi nebiga cumar binu khataab baa qur-aan ku raacay ama ha u dembi dhaaf weydiinin haddaad toddobaatan goor ilaahay u dembi dhaaf weydiiso cabdilaahi bin ubey binu saloon wax laaliyo wax laga aqbalayaa nebi allo ma jiro ilaahay wuxuu ogyahay inuu munaafiq yahay mujrima walidaalika waxa weye ina almunaafiqiina fi daraki alasfali min annaar rasuulkii baa lagu yidhi calayhi isalaatu wasalaam markii dambena waxaaba lagu soo dejiyey walaa tusalli calaa axadin minhum maat walaa taqum calaa qabri munaafiqiinta kuwaad ogtahay midna ha ku tukani marka cumar binu khadaabba saddexda ra'yiba laha oo qur-aanka halkiibuu ku raacay walidaalika waxaan uga jeedaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam muu layn jirin kuwa uu ugu fog bal inuu laayo iska daayo dee waa kaa intuu isagoo garanaya kanfay qamiiskiisii oo saxaabadu ay isku dili jireen aad bay u adkeyd ninku inuu helo weysada rasuulka ama yani waxa weye ilaa mucaawiya bin abi sufyaan saxaabada ninku wuxuu hayo oo dhan buu ku bixin jiray alaabta rasuulka calayhi salaatu yaa rayt yaa heli karayay in qamiiskii rasuulka qofku uu iska qaato kanfi looga dhigo haddana nebigu calayhi salaatu wasalaam cabdilaahi bin ubey bin salool buusi almuhim nebigu calayhi salaatu wasalaam sidaa markii uu yidhi ayaa abaa xudayfa kelmaddaa uu yidhi marka cumar binu khadaab baa yidhi yaa rasuul allah aan soo dilo leanno amarkaagibuu khilaaf laa taqtuluuh marka nebigu calayhi salaatu wasalaam wuu ka diiday wuxuu yidhi arrinkaas waa arrin manhajkii aan dadka ugu yeedhayay khilaafsan waficlan abaa xudayfa runtii wuu ka cudur daartay oo wuxuu yidhi waan dagaalamay intaasoo dagaal baan galay kelmaddii maalintii iga dhacday ee aan rasuulka ku yara xadgudbay ee aan dariiqiisa khilaafay in ilaahay marka dagaalka loo yaqaano alyamaama ayuu runtii ku istishaabay waxaa la idhaha abulbukhtariy ibnu hishaam waa ninkuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam hadilina saxaabi runtii saxaabada ka mida oo ayaa yidhi ayaa yidhi waxaanu aragnay abulbukhtari asan hi waan adiga kuma dilayne ninkaasi ka tag markaa nin dagaalamayo wada socdaa buu yidhi wuxuu ihi maya ninkaasi ama na wada nabadgeliya ama waxawey yeeli maaye inaan ma garatay ninkaanu saaxiibkane aan ka hadho markaa saxaabigii baa ku celiyey wuxuu hi war rasuulku ninkaana umuu sheegin adiga wuxuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam abulbukhtariy binu hishaam hadilina wuxuu ka mid yahay shantii nin sidii aynu ku soo marnay taariikhda ee jarjaray heshiiskii nebiga calayhi salaatu wasalaam lagu cunuqabataynay ayuu ka mid aha abulbukhtariin weliba wuxuu ahaa ninkii isagu lahaa abaabulkii ugu badnaa ninkii lahaabuu ahaa walidaalika rasuulku calayhi salaatu wasalaam isagoo og inuu gaal yahay islaamku aad yani idaa sanaca lakum axadan macruufan fakaafiyo hadduu qof kuu samafalo qof baa la yidhi sawaan kaana musliman aw ayra musliman fakaafiuuh yani waxa weeye ma garatay mukaafaasiya وإن لم تجدوا فقولوا له جزاك الله خير هذيك إلى أدعي ولذلك رسولك عليه الصلاة والسلام أبو البختري إلى الدلين ولما هدو مكافأة سنكر أوسية أياك قوليد رسولك عليه الصلاة والسلام المهم وكهري ويا أبو البختري بركاسو ولما صحابة الله تقالب هل كيبي كدلين صحابة ويقيل بيهلين warjoog adiga laguma dilaye raggii oo deed shabo la laynayo oo ninkaasi iskaga hadh ninkaa dagaalamiya waanu dilaynaa shardi buu ku xidhay isagana waa inaad daysa war ma daynayna adiga waanu ku daynaynaa rasuulkaana yidhi adigu akhiiran isagana sidiibay ku dileen waxaa xusid mudan cabdiraxmaan bin cawf oo runtii ka mid ahaa saxaabadii waaweyneed ee rasuulka caleyhi salaatu wasalaam ayaa wuxuu yidhi umaya binu khalaf oo dee quraysh nimankii ugu waaweynaa anigoo buu yidhi qalab yar sita oo runtii aan ka helay buu yidhi meeshii oo ficlan dee muhaajiriintu wakhtigaasi iyagu dee hantidoodii iyo waxoodii waa kuwii ka yimid anigoo sita ayuun baan umaye arkay umayaa yidhi waar maxaad ku falaysaa waar aniga ikaxayso oo aniga ayaa intaasoo geela ana magangeli ana intaasoo geela ayaan insha allahu tacaala ku siin doonaa oo laisku furan doonaa maxaad uga baahantay wax yarid sidato وفعلا صاحبنا ويهايد وقت الإسلام ككور وأوكحي وحيلا أنيقوا وضع أينبا بلال بن الرباح الحبشي وهالكاكار توما يوانكي بلال joojin jiray ee garaaci jiray caruurta intuu xariga ugu xidho maka oo dhan kusoo wareejin jiray ee dhagaxa dhagax ugu weyn intuu soo qaado laabtiisa saari jiray ee garaaci jiray ee ka tegi jiray aan ka tegi jirin ilaa uu miyirbeelo أمية بن خلف رأس الكفر لا نجا إن نجوت الله نكون دارته وأمية بن خلف و يعني ومضحي قالضة الله نكون دارته أما أنيق أيام قرته دمان دولة أما إساقا دمان دولة مركاد بلال بن الرباح الحبشي وصحابي عانة لأنه هو مؤدن كي رسولك عليه الصلاة والسلام وقعد كون أكسنا ولذلك وعوي صحابة أوردن ويكحرين ilaa saxaabadoo dhan masaajidkay ku xidhnaayeen arrintii ayaa cabdiraxmaan bin coof bahayaabay ilaa ninkan wuu magan geliyey wuu garanayaa dhibaatadiisii hore laakiin dee wuxuu doonayay inuu rasuulka calayhi salaatu wasalaam idhaa yaa rasuul allah ninkan fidyaan ka qaadanayaa ha layska saamaxo wuxuu dhi cabdiraxmaan bin coof saxaabadii oo dhan weliba ansaarti oo dee maqli jiray ansaartii oo dhan oo maqli jiray bilaal baa waxaa lagu sameeyey bilaal baa waxaa lagu sameeyey oo nin laydhaa umaya binu khalaf oo iyagu dee sidooda kale dareenkooda u kacsan yahay oo ficlan waxa weeye qurayshi dee waanagi yidhi caailad keliya odayga tobnaad bay ahayd oo iyagu wada qabaa'i qabiilo keliya ahaayeen iswada garanaya haystilaan laakiin waxise siiyey wax kala qaatay wax kala amaahday wax badan isku lahaa sidoo kale xaggii dumarka dhinac walba iskaga xidhna oo ficlan khalad kastoo dhaca haddana wanaagyo kala ogaa laakiin ansaartu intii dhibaato muslimiinta la gaadhsiiyey oo keliya ayay maskaxda ku hayaan ansaartii baa isa soo wada taagtay yaa macshar alansaar haadaa ra'su lkufr umaya binu khalaf ninkaasi waa ninka waxaa ogeyden igu sameeyey markaa wuxu cabdiraxmaan bin coof wuxuu hi seefihii oo dhan ayaa igu soo ururay markii dambe ku idhi waar asan asan idhi waar adigu yani waxa weye dhulka u dhac dusha ayaan ma garatay iskaga duubay buu yidhi laakiin damiyaan isagii inankiisii buu yidhi cali binu umaya horta inankiibay markiiba dileen buu yidhi qayladiisii ilmihii ayaa marbuu uu qayliyey umaya markuu arkay inankiisii oo la dilay ayuunbaa dhinac yar saxaabi ka helay buu yidhi oo markaasuu hoosta uga raaciyey buu yidhi xataa wuxuu yidhi anigiibaa saxaabadii ansaarta qaar lugaha ay iga dhaawaceen buu yidhi intii aan ninkaasi ilaalinay وفعلا waxaa la yiraahdaa ibn wa maalintu Abdurrahman bin Auf de saxaabadu bashar bay ahaayeen ibn Sauda yaani maalinta Bilal bin Rabah ayuu runtii de uu caayo kalbad buu ku yiri adigoo hooyada ay gabadh madow tahay baad doonaysaa inaad dadka dhibto marka Abdurrahman bin Aufna فعلا فعلا كان صحابيا لكن رسولك عليه الصلاه والسلام انك امرؤ فيك جاهليه rasuulka markii loo sheegay calayhi salaatu wasalaam ayaa uu ku yidhi weli khaslad yacni diintii hore ah oo jaahilnimadii hore iyo diinla-aantii hore ah ayaa kugu jirta ereygii buu diiday rasuulku calayhi salaatu wasalaam almuhim umaya binu khalaf halkii baa lagu dilay inankiisiina halkii baa lagu dilay abuu bakar ayaa runtii uu u qayliyey allahuma salli calaa maxamed cabdiraxmaan bin cawf asir ninkii bilaal yacni imuu ixtiraami buu yidhi ninkii umaya oo runtii waxaygii yaraayee hore ayaan islaa qaadano waan ka ibi isagoon islahaa geel badanaad ka qaadidoona ku heshiinayna waa layga dilay buu yidhi oo ansaartii baa dishay wa ficlan muhaajiriintu dee isagana way garanayeen ninkan kalena way garanayeen iyagu ugumay iman marka abubakar ayaa yidhi ilaahay baa doonayay diintiisa inuu sugo oo mujrimiinta oo dhan madaxyadooda halkaa laga tago markaa qadarka ayay ka mid ahayd buu yidhi in umaya binu khalaf madaxiisu isaguna uu halkayaan waxyaalaha runtii dhacay waxaa ka mid ahaa saxaabiga loo yaqaano cukaasha binu muxsin alasadi ayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam seeftii baa ka jabtay markaa rasuulku uu yimi wuxuuhi yaa rasuul allah waxaa mahayo dagaalkiina meel xun buu socday rasuulku ul halkan taalay unbuudhi buu yidhi qaado markaa saxaabigu waa yaabuu yidhi cukaasha binu muxsin markii hore ushii uu nebigu ii dhiibay rasuulku calayhi salaatu wasalaam mar allaaliya markii ushii aan qaaday ayuunbaa seef yacni waa sayful cawn waxaa loo bixiyey seeftii gargaarka seef aan la arag oo aan la maqal oo nooceeda aan cidiba arag unbay noqotay buu yidhi marka waan ku dagaalay waan ku dagaalamay wa ficlan isaguna waxaa la yidhaha dagaaladii oo dhan ilaa dagaaladii dambe uu ku istishaaday seeftaasi waxay ahayd seef la daawado oo cukaasha binu muxsin ficlan marka la arko la odhan jira war seeftii nebigu calayhi salaatu wasalaam ushii uu kuu dhiibay ee seefta noqotay balna tus waxaa ka mid ahaa qisaskii runtii ka dhacay ee dagaalkii bedel muscab bin cumayr hogaanka guud calankiisa waa saxaabigii siday dagaalkii beder ee runtii aynu ka waranay dhallinyartii qiimaha badneyd ee rasuulkuu barbaariyeyna ka mid aha isla markaa madiina isagu dhidibada u aasay inuu soo islaamiyo hogaankii yarib ama reer madiine oo dhan wuxuu arkay nin ay walaala yihiin oo runtii casiis lo odhan jiray binu cumayr oo saxaabowado asyidhi waa ninkaasi xarkaha ku adkay buu yidhi hooyadee waa gabadha aada u kharash badanoo lacag badan baa lagaa siin doonaa yaanu kaa baxsani buu yidhi haddaad kharashun u baahantahay markaase casiis baa ku yidhi xataa anta muscab waxaan islaa ninkii awlaalaha ahaydeen waa waxa weeye dee uu ma garatay uu kaala hadli doonaa nimanka muslimiinta ahay war kharash baa kuwan oo kuwii aad soo saarteen ee aada disheen ee hantidoodii aad ka qaadeen ee aad dibadda u tuurteen buu yidhi marka waa loo baahan yahay hantidoodii oo adiga hooyadaa ay hayso in badh lasoo diro waa loo baahan yahay buu yidhi waxaa runtii xusud mudan rasuulku calayhi salaatu wasalaam nimankii quraysheed yacni oo toddobaatan yacni hebel hebel waxaa la yidhaahdaa qabiilo quraysh ka mida oo aan ninkii hogaaminayay aan laga dilin waa yaray toddobaatan baa la qabtay toddobaatanna waa la dilay macnaheedu waxa way quraysh dee dad badan bay ahayn laakiin hogaankii oo dhan ayaa halkaa ku leeday marka rasuulku calayhi salaatu wasalaam afar iyo labaatan ka mida ayaa meel goda oo weyn ayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu meydkoodii ku ururiyey markaasaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu la hadlay yaa fulaan binu fulaanin yacni waa abuljahl nin walba magaciisi yaa fulaan binu fulaanin yacni aysarukum annakum adactum allaha warasuulah fainaa qad wajadnaa maa wacadanaa rabbuna xaqa fahal wajadtum maa wacada rabbukum xaqa yani rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu la hadlay markaa cumar binu khadaab heli yaa rasuul allah dee madad buu yidhi ma dhagaxabad la yani jiidh buu yidhi bilaa ruuxa maxaad kala hadlaysa waaladii nafsi muxamadin biyadihi maa antum biasmaca lima aquulu minhum xadiiskaa runtii bukhaariyo muslim baa wariyey adiga way kaaga maqal badan yihiin buu yidhi hadalkaa aan ku leeyahay yaa fulaan binu fulaanin wixii ilaahay kugula ballamay adigii intaad ogeyd goodiyaya abuljahl oo kaleu la hadlaya rasuulku calayhi salaatu wasalaam ma heshay way maqlayaan buu yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam bi'sa alcashiira tolbaa ugu xumaateen buu yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam kadabtumuunii waa i beeniseen waxaan idinku taag waayey war haddii aa isu garan weydeen anigiiyo dadka isu kaayadaaya wakhadaltumuunii waa i hoojiseen oo weliba waxaa ku darteen ma garate inaa ila dagaalantaan buu yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam wa akhrajtumuunii weliba waxaad doonteen inaa i dishaano dibadda ii tuurteen buu yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam wa ficlan rasuulku calayhi salaatu wasalaam abuljahl iyo nimankii dee mujrimiinta ahaayoo dhan wuu la garhamay iyadoo la laayey walidaalika wuxuu yihi nebigu calayhi salaatu wasalaam meydku marka uu dhinto jaaq dhowrta yacni u sii daceeya xadiis kaloo saxiixi u ahaa waayo qofku wuxuu maqlayaa jaagdhowrta ugu dambaysa oo inta ka sii socota marka laga sii socdo inta ugu dambaysa mid walba codkiisa uu maqlayaa ayuu lahaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam marka ilaahay waxa u weydiisaan التثبيت اسألوا الله التثبيت إلهي إنه قولك ثابت كأمرك لو يدينيه يعني دين تيسا يا نبي جيسا يا إلهي لو يدينيه يعني إلهي ويدينه هذا الكقصة أي الله رسولك عليه الصلاة والسلام قصص كرنتي ماشا كدعي وحكمل هانيك الله يقانو حيسمان بن عبد الله الخزاعي أيا وحيدي وحو هانيك يقول ريبا كتغا dabeeta qoraysh waa ku soo arortay waran weli warkii ma hayaan abuljahl waa la dilay cutba binu rabiica waa la dilay shaybe waa la dilay yani umaya binu khalaf waa la dilay adigu raggii oo dhan buu sheegay markaa safwan binu umaya meesha fadhiya oo dee aabihii la dilay walaalkiina la dilay ninkani waa reer binu khusaaca wuxuu ihi war ninkanaa waraysanaysaan dee waxani waa waalli malaha ninkan ugu waasheeye bal aniga i weydiiye marka wuxuu isleeyahy dee adiga ku garan maya isu yidhi waxaa tahay safwan binu umaya waxaan u taagnaa adigoo aabbaha la dilayo iyo walaalka oo ansaartii ay yani ma garatay mar keliya meel ay ku wada dileen baan u taagnaa buuli dabeet markaasu iskaga dhaqaaqay wa ficlan waxaa la yidhaahdaa quraysh waxaa la yidhi yaan la ooyin yani qof keliya ooyayaanu jir laanno geeri laga ooyi kara may ahayne guri aanay geeri soo gaadhini may jirin intii baxsatay waxaa la yidhaha nin waliba koono yar ayuu ka soo gelayay magaalada si aan runtii loo ogaan abu raafic oo mawlaa rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam inamadii u shaqayn jiray ahaa ayaa wuxuu ka warramay wuxuu hi cabaas binu cabdilmudallib baan markii hore la shaqayn jiray marka cabaas waa kii dagaalkii beder soo raacay wuxuu hi umulfadl oo runtii ahayd xaaskiisii annaga oo wada joogna ayaa abiilahab ayaa waxaanu iskugu nimid kacbada marka halkan dhagax noocanuu isaguna xaggaasuu kaga tiirsan yahay anna xaggan aan kaga tiirsanahay buuli markaa nin baa yimid hadaad yani nin baa warramaya buui waxaana lagu sameeyey haddaad ogtay ma rag baanu isaragnay buu yidhi dad noocaasa oo maryo noocaasa xidhan oo seeftiisu aanay ma garatay aanay ku waayin oo hadduu doonaya inuu ku qabto mar uun sidaa kuu qabanaya marka malaa'igtii buu ka warramaya dee wuxuu yidhi waxa nagu dhacay marka qisaskii buu aada uga shekiyey marka wuxuu yidhi mawla yani abu raafic wuxuu yidhi waan iska waan is adkaysan daaka almalaa'ika wuxuu yidhi halkanan dee waanu sii kala jeednay abuljahlo inisaan intaan is adkayn kari waayey ayaan idhi kuwaasi waa malaa'igti abuljahlunbaa soo wareego maadiga ka sheekaynaya iyadoo waxaasi ay dhaceen marka waxaa la yidhaahdaa siduu u garaacayay buu dhulka ugu tuuray dabeete umulfadl ayaa xaabxaabato qori wanaagsan oo aada u xoog badan bay halkan ka heshay isagoo garaacaya ayay madax kala eegato markaasay dhinac ugu tuurtay wuxuu yidhi markii uu koomo galayba inimadiisii ay qaadeen toddoba cisho kadibna qadarka ilaahay cudur runtii ahaan jiray finan waaweyn oo ur badan oo qofka ka soo baxa ayuunbaa ninkii abuljaal ka soo baxay oo ay ka baqan jireen ama qorayshtu way gubi jireen ama allahuma salli calaa maxamed gurigiisa qofkaa looma dhowaan jiray walidaalika waxa way finankiibaa toddoba cisho kadibna finankaasa ka soo baxay dabeete inimadiisii waxaa la yidhahdaa qoryo waaweyn bay soo qaateen kuwii baa runtii cid u dhowaanaysaa ma jirto waa aragtidii ay qabeen qorayshi waxaa la geeyey meel god intee leeg ayaa inta lala doontay iyadoo laga fogaanayo ayaa runtii abulahab sidaasuu isaguna u dhintay oo runtii toddoba cisho gudahood nabarkii umulfad xaaskii cabaas bin cabdilmudalib ay ku dhufatay iyadoo raafic yacni aburaafic mowlaa rasuulilaahi sala allahu calayhi wasalam difaaciisa iyo ilaahay subxaanahu watacaala inkaartaa kale ee uu runtii ku riday sidaasuu abulwahab ayuu abilahabna u dhintay qisaska runtii dhacay waxaa ka mid ahaa ninka loo yaqaano aswad binu muallib ayaa saddex hinan oo uu leeyahay baa la dilay markaasa yani wuxuu doonaya inuu gabyo oo dadkii gabyi jiray markaasuu yidhi war bal in walba waxoogaa yaroo aan u gabyo inamadaydii wixii ku dhacay waxaan ka aamusi karaya maahe ma rag bay ahaayeen sidaasay ahayn dee sifooyinkoodii uu doonaya inuu tiriyo nacyi baa la odhan jiray bal inuun aan xaliinka iska saaree bal waxaad soo eegtaa cid weli ma la ogolaaday oohinti qoraysh ilan go-aan baa lagu gaadhay yaan laynagu wiirsanayna karin mid aynu ka ooyi karayna maa waayo guri walba wuu ooyayaa oohinta hala joojiyaa layidhi markaas inankiisi waa ku sanoodaas yidhi warba maxay qayladaas subxaan allah soo yidhi gabadh buu awr ka lumayo awrkiibay gabadhii u gabaysay subxaa alla markaasoo runtii gabay aada u ballaadhan ku dhuftay ama raggaad ogeyd baa dhintee hebel iyo hebel laha markaasaa gabadhina ay awr ka sheekaynaysaa lumay oo bani aadamku uu ku shaqaysto ayaa uu runtii odaygaasiyey almuhim rasuulku calayhi salaatu wasalaam isagu halkiibuu ku hadhay laba saxaabi buu diray wuxuu yidhi bal intaynu quraysh ogaanayna inay wax soo noqonayaan ama madiine ay doonayaan inay ka argoostaan yaynaan tegin buu yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam saxaabadu mudday iska yara deganaayeen meeshii saddex cisho zayd binu xaarisa iyo runtii cabdilaahi binu rawaaxa ayuu madiine u soo diray midna wuxuu yidhi qaybta hoose ee magaalada u bushaareen midna wuxuu yidhi qaybta sare marka zayd binu xaarisa isagu hashii rasuulku calayhi salaatu wasalaam buu fooshan yahay waxaa la yidhaahdaa munaafiqiintii iyo yuhuuddii oo dhani waxay yidhaahdeen ma arkaysaan in war laga waayey moxamed maanta waxa weeye arrinkiisii fitir faatir baa laga dhigay oo warkaasay magaalada oo dhan sii geliyeen mar allaaliya markii ay arkeen zayd binu xaarisa oo hashii rasuulka calayhi salaatu wasalaam fooshanna waxay yidhahdeen maxaanu idiin sheegin waa kaa zayd binu xaarisa hashiisii fooshan isagii meel allaaliya meeluu tegey iyo meel allaaliya meeluu ku dambeeyey cid allaaliya cid garanaysa ma jirto dabeetu zayd binu xaarisa ayaa muslimiintii oo dhan ku soo ururtay markaasuu u sheegay warkii ugu dambeeyey nebigu calayhi salaatu wasalaam cabdilaahi binu rawaaxana xaggii dambe ayaa uu runtii uga sheegay marka waxaa la yidhaha magaaladii madiine oo dhani runtii aada iyo aad ayay u faraxday iyagoo ku faraxsanaa guushaa u gaadhay nebigu calayhi salaatu wasalaam intaasaynu kusoo gabagabaynayna wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu